بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuun annawawiya sharxii sheekh ibn cuthaymiin waxaan soo gaarnay xadiidka toddobaad can abi ruqayata tamim bni awsin addaariy radia allahu canhu ana nabiya sal slam qaal الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم waxaa laga wariyey saxaabigii tamiimi bin aws ahaa kunyadiisuna abuu ruqaye ahayd allah ka raali noqdee in rasuulku yidhi sala allau alay salama diinku waa naseexo naseexada waxay ku laqbayn jireen khayr meerid qofka inaad u khayr meerto oo wixii uu u baahnaa saxda ahaa aada u sheegto ood ugu naseexayso marka diinka dhan baaba nasiixo ah oo wuxuu ku kooban yahaaba naseexo qulnaa waxaan nidhi liman yaa rasuula allah yuu nasiixo u yahay diinku qaala wuxuu yidhi lilaahi alle ayuu u yahay walikitaabihi kitaabkiisa ayuu u yahay naseexo walirasuulihi rasuulkiisuu naseexo u yahay waliaimati lmuslimiina muslimiinta madaxdooda yuu u yahay naseexo diinku iyo wa caamatihim caamadooda shiikhu marka wuxuu leeyahay abuu ruqaya waa kunyo waxaana kunyo looga dhigay haweeney abuu ruqaya layidhi sida caadada ahin wuxuu leeyahay shiikhu oo qaalibka ah waa in rag kunyo laga dhigto laakiin marka qaarkood kunyo haween laga dhigtaa jirta oo abuu fulanah la leeyahay haddii taas uu ku caanbaxo qofku mararka qaarkoodna qofki waxaa kunyo looga dhigaa wax aan bani aadan ahayn sida abu hureyra oo kale abu hureyra hadda hureyre wax la yidhaha ma aanu dhalin oo aabihii hureyre lama laha laakiin abuudaasaa mararka qaarkoodba waxaa loo isticmaalaa wuxuu marka calaaqa ay ka dhexayso oo maaragtay xiriir gaar uu ka dhexeeyo yaabuukadaa la yidhaahdaa oo ikhtisaas uu jiro abu hureyra wuxuu ku aanbaxay kunyadaas sababtu waa maxay waxa uu haysan jiray ama la joogi jirtay mar walba hira waa mukulaal waxay yidhahdaan soomaalida qaarkood oo alifahaa wa alifathu fa kuniya abaa hureyra saasaa marka abuu hureyra loogu kunyo loogu sameeyey bisadna waa la yidhaahdaa yaanyuurna waa la yidhaahdaa addiinu nasiixa diinku waa mubtadu yiri sheikhu naseexaduna waa khabar mid kastoo mubtadihii khabarka ka midana waa macrifo oo alif iyo lam baa ku jira culamada balaaqadu waxay leeyihin haddii mubtadahii khabarku ay macrifo yihiin waxaa arrintaas laga fahmaa koobid diinku wuxuu ku kooban yahay uu ku dhammaystiran yahay naseexo naseexo kama baxsan waxaan naseexo ahayn ma aha diinki wada saas yiri lama tuuleesho diin hadda maxaa laga wadaa waa diinkii lagu dhaqmaayey ama ha noqdo xaggii caqiidada ama ha noqdo xaggii camalka eh oo diinku wuxuu qeybsamaa laba uu leeyahay diinkii lagu dhaqmaayey ile camalku camil qalbi waa u noqdaay iyo diinkii abaalmarinta alla qowlkiisii ahaa maaliki yowmi ddiina alla waa midka hanta maalin maalinkii abaalmarinta oo las abaalmarinayay waxaa loola jeedaa waa diinkii abaalmarinta waa diin uljaza laakiin qowlkii alle ahaa waraditu lakum alislaama diina islaamkii baan diin ahaan inkaga raalli noqday waxaa laga wadaa meeshaan diinkii camalka waa ku dhaqmid naseexana maxaa laga wadaa waa in wixii la saafi yeelo rasuulku sal ly slam marka diinkii waa naseexuu yiri yuu naseexo u yahay marka hore ma sheegi oo si duuduubuu u sheegay arrinkii si saxaabadu ay u weydiiyaan rasuulka sal ly slam sababtoo ahaa arrinka marka laga dhigo mid mujmal ah oo duuduub ah kadibna la kala dhigdhigo cilmigii si fiican baa markaa ugu sugnaada oo si duuduuba marka hore haddii loo sheego qofkii wuxuu hanqal taagayaa in waxaas duuduuban loo dhigdhigo oo loo kala dhigdhigo oo loo caddeeyo markaasaa caddayntii imaanaysaa iyadoo qofki uu diyaar u yahay oo uu maaragtay aada ugu hamuun qabo markaasaa cilmigii uu maskaxda si fiican ugu dhegaa si ka weyn haddii markii ugu horreysa wax si caadi loogu sheegi lahaa alfaadda xadiidka waxaa kusoo aroortay qaarkeed in addiinu nasiixa saddex jeer lagu celceliyey addiinu nasiixa addiinu nasiixa addiinu nasiixa marka tamiima daari wuxuu leeyahy waxaan yihi rasuulka allow yuu nasiixa u yahay diinku markaasuu wuxuu yihi rasuulka sal l slam lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim nasiixadu marka nasiixada alle loo naseexeynaayo laba arrin baa ku guda jira kan koowaad waa maxay in cibaadadii alle loo saafi yeelo kan labaadna waa maxay in loo qiro alle kelinimadiisa uu rabbinimada la keli yahay isagu wax abuuro oo uu wax hanto oo wax maamulo iyo in maaragtay cibaadada isagu uu xaqu leeyahay sidoo kalena magacyo iyo tilmaamo uu leeyahay oo uu ku tilmaaman yahay kuna magacaaban yahay waa intaa loo qiro alle kitaabka alloo loo naseexeeyana waxaa ku guda jira arrimo dhowr ah kan koowaad waa maxay waa in la difaaco kitaabkii oo uu qofku ka difaaco qur-aankii dadkii ahlu baatilka ahaa qalloocintii qalloocinayeen qur-aanka oo la caddeeyo in qalloocintaa ay qalloociyeen ay tahay wax khalad ah oo dadkii loo bayaamiyo arrinka labaadi muxuu yahay waa qur-aanka wixii khabar ee ku soo arooray in la rumeeyo rumayn go-an oo shaki aanu ku jirin hadduu qofku marka khabar akhbaartii qur-aanka ka mid a u beeniyo naasix ma ahan qofkii khabarkaas ku shakiya ama maaragtay taradud ku sameeya qof naasixa ma ah arrinka saddexaad waa maxay oo nasiixada kitaabka ku guda jirta waa awaamirtii qur-aanka ku jirtay in la fartoomo wixii qur-aanka ku soo arooray ee amar ah fartoon oo la imow haddii aada la imaan weyso ma tihid qof naasix ah arrinka afaraadna muxuu yahay oo ku guda jira in kitaabkii alle loo naseexeeyo waa in laga fogaado waxa qur-aanku uu kaa reebayo haddii aad ka fogaan weyso wax qur-aanku uu kaa reebaayo qof naasixa ma tihid qur-aanku maadan naseexayn arrinka shanaadna muxuu yahay inaad rumayso waxaa qur-aanka ku jiray axkaam ah inay yihiin axkaamta ta ugu wanaagsan oo aanu jirin xugun ka wanaagsan axkaamtii qur-aanka kariimka ah arrinka lixaad ee ku jira in kitaabkii alle loo naseexeeyo waa inaad rumayso in qur-aanku uu yahay hadalkii alle xuruuftiisa iyo macnihiisuba oo alle si dhab ah uu ugu hadlay qur-aanka jibriilna uu alle ka maqlay qur-aanka oo uu kula soo degay qalbigii rasuulka sala alla alay salama si nebi maxamed sala allahu alay wasalam uu uga mid noqdo kuwa diga oo ku diga luqad carbeed oo cad nasiixada loo naseexaynaya rasuulka marka maxay tahay waxay ku ahaataa buu leeyahay arrimo waxaana ka mid ah kan koowaad in loo saafi yeelo rasuulka sal l slam xagga raacitaanka diin ahaan raacitaanka wax la raacayo waa in rasuulka sal l slam lagu gaar yeelo oo aanu qofku qof kale diinkii u daba joogin maxaa yeele alla wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasanatu liman kana yarju allaha walyowma alaakhira wadakara allaha kathiira waxaa idinkugu sugnaaday rasuulkii alleh kudayasho wanaagsan kudayashadaasiyay ugu sugan tahay waa liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir waa kuwa rajaynaya alle iyo maalinkii qiyaame ama ka cabsanaya wadakara allaha kathiira allana wax badan xusa kuwaas yaa waxaa ugu sugan rasuulkii sala alla alay slam kudayasho wanaagsan arrinka labaadu muxuu yahay oo ku guda jira nasiixadii loo nasiixinayo rasuulka sal l slam waa in la rumeeyo inuu yahay mid alla uu soo diray oo xaq ah isagu been ma sheegin rasuulku sal alla ly slam beenna looma sheegin waa rasuul la soo dirayoo runlow ah runna loo sheegay arrinka saddexaadna waa maxay oo soo gelaya nasiixadii loo nasiixinayo rasuulka sal alla ly slam waa inaad rumayso wax alla wixii akhbaara ee uu na soo gaarsiiyey rasuulka sal ly slam ama wax hore u dhacay ha noqdaan ama wax markaa la joogo uu warramaya ha noqdaan ama wax mustaqbalka oo mustaqbalka dhici doona ha noqdaan arrinka afraad muxuu yahay oo soo gelaya nasiixadii loo nasiixeynayo rasuulka sal alla ly slam waa inaad amarkiisa qaadato kan shanaadna waa maxay waxa uu kaa reebay aad ka fogaato kan lixaadna waa maxay shareecadii rasuulka sal alla ly slam inaad difaacdo kan toddobaadna waa maxay inaad ictiqaadiso wixii rasuulka sala allahu alay wasalama xaggiisa ka yimid inuu yahay wax lamida wixii alle xaggiisa ka yimid oo ku camalfalku iyo in lagu camalfalo inay waajib tahay waa sidii qur-aanka loogu camalfalayo oo kale sababtoo wixii sunnada rasuulka sal ly slam ku sugnaaday wuxuu lamid yahay wixii qur-aanka ku yimid oo kale oo alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicuu rasuula dadka muuminiinta ahow allana ateeca rasuulkana ateeca waxaa kaloo alla uu yidhi man yutic arasuula faqad ataaca allaha qofkii rasuulka ateeca alluu ateecay waxaa kaloo alla uu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulku sala alla ly slam idinla yimid oo uu idin siiyo qaata wuxuu idinka reebana ka jooga kan sideedaad waa maxay ee soo gelaya nasiixada loo nasiixeynayo rasuulka sala allahu alay wasalama waa in loo gargaaro rasuulka sal ly slama markii uu noolaa yani la jirkiisa oo la garab istaago markii uu dhintayna waa in loo gargaaro sunnadiisii sala allahu alay wasalam nasiixada loo nasiixeynayo aimatu lmuslimiinna maxay tahay horta sideedaba aimo bal horta hala fasiro aimo maxaa laga wadaa waa jamcu imaam imaamkuna waa maxay alqudwa waa mid lagu daydo sida alla uu yidhi إن إبراهيم كان أمة إبراهيم وحو أها أمة أيو أها وكل قضيضه يعني إمام بو أهوا قانتا لله ألا أطيعه وعاكلو سوق لها معناهاس هذا الكي عباد الرحمن إي راهدين واجعلنا للمتقين إماما ألا وحد نوغا دقتا متقينتي وأي كديدان markii haddee alla uu kaa dhigo mid lagu daydo macnaheedu waa maxay qof hagaagsan baad noqotaa oo shareecadii ku toosan marka waa adoo isu duceeyay bay la macnata haddii aad tiraa ilaahu iga dhig mutaqiintii mid maaragtay ku daydaan macnaheedu waa maxay diinkii buu ku toosan yahay qofkaasi marka qofkii lagu dayanayey iyo qofkii wax ku dayanayey xaqi bay isugu kaalmaynayaan oo ay walaalo ku yihiin ajir bay wada raadinayaan marka madaxtinimadii la doonayey ee adduunka way ka duwantay sababta madaxtinimadan adduunkaee la raadiyo qofku inuu dadka ku tasalludo oo uu madax u noqdo badanaa waxaa loo maraa dariiq khaldan oo alla kaa fogeynaya laakiin imaamatu lmuttaqiin iyadu waa ay ka duwan tahay sidaas waa qofku inuu diinku ku toosnaado markaasuu hadda imaam noqon karaa iyo qudwo lagu daydo aimada muslimiintu marka shiikhu wuxuu leeyahay waa laba qaluu leeyahay qolada koowaad waa culammadii waxaan la wadaa culammadii rabbaaniyiinta ahi ee rasuulka sala alla alay salama ka dhaxlay cilmi iyo cibaado iyo akhlaaq iyo dacwo amarka marka iyagaa u saaxiiba dhab ahaan maxaa yeelay caamadii iyagaa la xiriira oo wax u sheega oo waxbara oo wacdiya sidoo kale nimanka madaxda ahaana xiriir bay la leeyihiin oo diinkii allay caddeeyaan dadkana ugu yeeraan qolada labaad ee aimatul muslimiin soo gelayaa maxay yihiin waa nimanka madaxda ah ee awoodda leh ee sharcigii fulinaya iyagu oo xoog ay wax ku fuliyaan haysta oo ummaddu u hoggaansan tahay waxaan leenahay buu leeyahay shiikhu culummadu waxbay caddeeyaan umarada iyo madaxduna waxbay fuliyaan oo waxaa ku waajiba umaradaas iyo madaxdaas inay fuliyaan shareecada alleh oo nafsad ahaantooda ay sharciga ku camal falaan addoommada allana ay sharciga ku fuliyaan naseexada culamada loo naseexaynaayo maxay maaragtay iyaduna ku ahaataa waxay ku ahaataa arrimo dhowr ah waxaana ka mid ah tan koowaad in la jeclaado culammadii sababta qofka haddaadan jeclaanin ku dayan maysid tan labaadna waa maxay oo naseexadii culammada ka mid ah waa in loo kaalmeeyo oo loogu kaalmeeyo xaqii caddayntiisii oo kutubtoodii la faafiyo aaladahan isgaarsiinta iyo iclaamkan waxaa la leeyahay iyadoo la adeegsanayo oo iyada lafteedu waqtiyada iyo maaragtay meelaha la joogo iyo ku kala duwan marba waxbaa loo baahan yahay lagu faafiyo cilmigii waa in marka cilmigoodii la faafiyo kan saddexaad ee naseexada culammada loo naseexaynaayo ay ku ahaataa waa maxay waa in sharaftooda la ilaaliyo oo la difaaco haddii loo tiiriyo qof culimmadii lagu kalsoonaa ka mid a ee rabbaaniyiintahay oo diinka ku toosnaa ee dadka xaqa ku tarbiyeynayay haddii wax loo tiiriyo la yidhahdo waxaas waxaasaa ka dhacay ama uu ku dhacay ama kaday la yidhaahdo oo dadku ay maarata inkiraayaan maxaad samaynaysaa dhowr marxalaad u baahan tahay marxalada koowaad waa maxay bal horta iska hubi waxaa loo tiiriyey mararka qaarkood been abuurasho badan baa iska jirta badanaa buu leeyahay shiikhu waxyaaba loo tiiriyey qof caalim ah oo been ah oo lagu been abuuranayo marka waa inaad iska hubisaa horta marka u horeysa haddii aad marka warkaas aada hubsato marxalada labaad u gudubo bal fiiri horta waxaas isaga lagu sheegay ama laga sheegay ma yihiin wax maaragtay looqaateena oo khaladkooda uu cad yahay oo shareecadii ku cad yahay mase waa wax iska mala awaala oo qofkii waxaa u muuqan karta buu leeyahay shiikhu marka ugu horeysa waxaa qofkaas uu ku hadlay inuu yahay wax maaragtay gef ah laakiin marka aada loo fekero wuxuu arkayaa in waxaas ay xaq yihiin marka bal si fiican u fiiri buu leeyahay waxa laga soo wariyey ama wax ka soo fulay ma yihiin wax khalad ah oo khaladnimadooda ay caddahay mise ma ahan darajada saddexaad markaaad u gudbaysay marxalada saddexaad u gudbaysa maxay tahay haddii ay ku caddaato in waxaas laga sheegay aanayba ahaynba wax khalada waxaa adiga waajib kugu ah inaad difaacdo oo aad dadka ku dhex faafiso arrinkaas caddaysana in waxa ninkaas caalimkahay uu ku hadlay ay xaq yihiin dadku sida ay qabaan ama maaragtay ku dhex faafsanba ha khilaafsanatee sababto isagu de cilmi buu leeyahay maarata dad fara badan oo khilaafana waxaa dhici karta oo malaayiin gaaraya inaanay waxba ogeyn oo caadooyinkoodu ay ka qaalib yihiin marxalada afaraad ee aada ku dhaqmaysaa maxay tahay haddii ay kuu caddaato hadba ra'yigaadu sida uu yahay in waxaa qofkaas caalimka loo tiiriyey oo ka sugnaaday isagii inaanay xaq ahayn waxaa waajib kuu ah qofkaas caalimka ah inaad la xiriirto oo si edab ku dheehan tahay iyo weyneyni aad u tiraahdo waxaa iga kaas soo gaaray arrinkaas iyo arrinkaas waxaana majeclaan lahaa bal shiikhu arrinkaa bal waxaa macnaha aad sidaa u samaysay ama saa ugu hadashay inaad bal ii caddayso sababtoo adaa iga cilmi badan haddii uu kuu caddeeyo waad la niqaashi kartaa laakiin si aadaabu ku jirto iyo weyneyn baad kula maaragtay niqaashaysaa hadba darajadiisu intay gaarsiisantahay isaga iyo wixii munaasab u ah laakiin waxa dadka juhaasha qaarkood ay samaynayaan oo ninkii caalimkaa intay u yimaadaan ay iyagu is leeyihiin waxa aad maaragtay idinku aaminsantihin waxaan ahayn buu maaragtay la soo maaragtay shir tegay oo si cunfi uu ku jiro iyo ka kanaani ay ugu yimaadaan oy gacmahooda ku taagtaagaan oo yidhahdaan war waa maxay belada aad keentay iyo qowlkan munkarka ah war ma waad alle ka cabsanay iyo wax noocaas oo kale ah kadibna wixii marka loo fiirsado oo dadkii culimmada aha ay warkaa fiiriyaan ninka caalimka ee la haysto waxay ogaanayaan inuu isagu xadiidkii rasuulka sal l slam uu waafaqsan yahay iyaguna ay khilaafsan yihiin oo iyaga cilmiyara haysaa waxaana looga yimaadaa badanaa naftoodaa cajabisa dadkaas ninka caalimka ku dhiiraday iyagaa isu maleeya marka inay uun xaqi keligood ku taagan yihiin oo dariiqii salafka iyagu ay haystaan aad bayn uga fog yihiin buu leeyahay shiikhu dariiqii salafka iyo sunnadii way ka fog yihiin macnaa waa qof jaahilo aanis ogeyn inuu jaahil yahay naftiisuna cajabisa qofka haddii naftiisu cajabisuu leeyahay allah naga badbaadiye dadka kale wuxuu u arkaa dhuuracsada oo kale waxba ma qiimeeyo ka digtoonaw buu ku leeyahy shiikhu arrinkaas arrinka afaraad ee soo gelaya naseexada culamada loo naseexaynayo waa maxay haddii aad khalad ka aragto ha aamusin oo khaladku khalad cad uu yahay ha ka aamusin oo ha dhihin waa iga cilmi badan yahay aniga ee si tartiiba ula niqaash si edabu ku jirto iyo ixtiraam ula niqaash maxaa yeelay mararka qaarkood qofkii waxaa ka qarsoomi karaa xukunkii markaasaa qof isaga xagga cilmiga ka hooseeyaahu u baraarujinayaa markaasuu baraarugaya taasina waxay ka mid tahay naseexadii culimmada loo naseexaynayo arrinka shanaad ee soo gelaya naseexada culimmada loo naseexaynaya wa an tadullahum calaa khayri maa yakunu fi dacwati innaas inaad ku baraarujiso sida ugu fiican ee dadka dacwada lagu gaarsiin karo haddaad aragto ninka caalimka ah oo jecel inuu khayrkii iyo cilmigii faafiyo dab meel kastana marka uu yimaado ka khudbaynayo ka wacdinaya oo markaa aada adigu og tahay in dadkii ay cuslaysanayaan oy dhibsanayaan warkiisa oo waa unagu badshaya ay leeyihiin waa xamanayaan adigu waa ka warqabtaa laakiin isagu ma oga markii aan fadhiisanaba maaragtay wacdi buu nala galaa bay leeyihiin marka waxaa ka mid a nasiixadii qofka caalimka loo nasiixinayay inaad u tilmaanto inaanu maaragtay ka hadlin ilaa meel munaasaba moogiye ama wax markaa munaasaba uu moogiye oo aanu meel kasta warka ku badin marka ha dhihin haddii aan sidaa ku idhaahdo waxaan ka hor istaagay cilmigii faafintiisii ee waxaa dhab ah in taasi ay ka mid tahay cilmigii ilaalintiisa maxaa yeelay dadku haddii ay ka daalaan cilmigii oo maaragtay laga badiyo wacdigii iyo maaragtay duruustii waxaa dhici karta inay ka daalaan ninka culimmada ahaa iyo hadalkiisii sidaa darteed yaa rasuulku sala alla alay slama uu asxaabtiisa waanada marmar uga dhigi jira marka wacdiga kuma badin jirin macnaha rasuulku sal l slama iyadoo aan ognahay in hadalka rasuulku sal l slama uu yahay mid aada loo jecel yahay oo nafta saxaabadu ay jeclaayeen nafaha saxaabadu ay jeclaayeen hadalka rasuulka sal slama muxuu marka saas u yeelaayay oo u maaragtay mararka qaarkood uga dhigayay wacdiga wuxuu ka baqaayay inay daalaan qofka insaanka ahina waxaa waajib ku ah inuu maaragtay noqdo sidii kii wax ilaalinaya oo kale oo uu doorto wax dadka u anfac badan oo maaragtay ay wax ku dheefayaan waxaan umalaynahay intaas waa nagu filan tahay insha allah wabilahi towfiiq